ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع sidaa maqasheen waxa uu ku saabsan yahay manhaj اlanbiyaa fi dacwati ilى اllah dariiqa ambiyadu ay mareen yeedhitaanka dadka ay ugu yeedhayeen ay ugu baaqayeen xagga ilaahay inaynu wax ka sheegno ayuu mawduucu ku saabsan yahay mawduucuna waa mawduuc weyn oo ballaarhan mawduuc yani wakti yar lagaga gayoon karo ma aha laakiin tusaalayaal inaynu markaa bixino ama amsila tusaalayaal inaynu bixino ayaynu muraadkeenu u yahay aynu wax ka iftiimino tusaalayaasha inay ku caddaan karaan muraadka aynu u jeedno ama dariiqii nebiyada wax sheegista aynu wax ka sheegayno aynu wax ka tilmaamayno wax ka caddaynayno ugu horeyn ilaahay khalqiga wuxuu u abuuray inay keligii caabudaan qaala allahu tacaala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun jin iyo insi toonna uma abuurin buu ilaahay yidhi mooyaane inay anigoo keliya i caabudaan ila liyacbuduun waxaa looga jeedaa ay ila liwaxiduunii bilcibaada inay cibaado ii keliyeeyaan mooyaane wax kale uma abuurin saas aawadeed waatay ku fasireen bacdu taabiciin aayadda waatay ku fasireen liyacbuduunii waxaa looga jeedaa liyuwaxiduunii inay i keliyeeyaan waata laga sheegay cabdillahi ibnu cabaas inuu yihi kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid cibaado kastoo qur'aanka laynoogu sheegay waa tawxiidka bimacnaa cibaado kastoo allah la caabudaayo oo qur'aanka laynoogu sheegay waa tawxiid marka meelaha ay ku soo aroortay nusuusta waxaa lagu fasiraya tawxiidkaasaa lagu fasiraya adiladuna waa sida inoo tilmaamayso aayaadka iyo axaadiistuba ay inoo tilmaamayaan kutubu tafaasiir haddaad soo qaado waxaad ku arkaysaa iyagoo sidaa ku fasiraya jalaaleynka oo ka mid ah kutubta tafaasiirta kutubta ugu koob kooban waxa uu odhanaya marka uu soo maro yaa ayuha nnaasu icbuduu rabbakum ay waxiduuhu ilaahay keliyeeya oo waxida bimacnaa cibaado ku keliyeeya saas yadaa bu uga jeeda waana arrinkay nusuustu inoo tilmaantay marka calaa kulli xaal dadka waxaa loo abuuray si cibaado loogu kalifo oo loo faro allahoo qura inay caabudaan oo loogu imtixaano kama qaala tacaala aladi khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waa kii abuuray nolosha iyo geerida labadaba ilaahay waa abuuray wuxuu u abuuray nolosha iyo geerida si uu idinku imtixaano ayukum axsanu camala kineba ugu wanaagsan xagga camalka ayukum axsanu camala marka ibtilaa iyo imtixaan daraaddeed in dadka loo abuuray oo khalqiga loo abuuray ayuu allah inoo sheegaya ibtilaagana waxaa lagu kalifayaa takaaliif markaasaa la eegayaa cidda markaa takaaliifta la timaada oo waajibaadka gudata iyo cidda khilaafta ee ka tagta ayaa la eegaya waxaana ka dambeeya jazaa iyo abaalmarin ayaa ka dambeeya waxaa markaa uu yihi abu cali fudayl bnu ciyaad ayaa wuxuu yihi ayukum axsanu camala muraadka looga jeeda waxa weeye akhlasuhu wa aswabuh qaluu ya aba caliyin abaa caliow maa akhlasuhu wa aswabuh maxay tahay akhlasuhu wa aswabuh markaasu wuxuu yihi camalku haddii uu markaa khaalis yahay oo anuu sawaab ahayn lama aqbalaayo hadduu sawaab yaho aanu khaalis ahayn oo rabbi loo saafi yeelinna lama aqbalaayo yani khaaliskuna waxa weeye waa in rabbi loo saafi yeelo oo allah oo keliya yani markaa yani lagu caabudayo waa in rabbi loo saafi yeelo weeye waa in rabbi loo saafi yeelo ikhlaasku sawaabkuna waa an yakuna cala sunna waa inuu sunada rasuulka sala allahu alayhi wasalam waafaqsan yahay muxuu tilmaamayaa labada shardi ee culamadu sheegaan ayuu tilmaamaya alikhlaas walmutaabaca yani lama odran ayukum aktaru camalan waxau ilaahay nolosha iyo geerida u abuuray siduu idiin imtixaano kinebaa camal badan aktaru camalan lama odhan ee maxaa la yidhi ayukum axsanu camalan kineebaa wanaagsanaan badan xagga camalka marka xusnigaa la eegayaa ee farabadnida la eegi maayo farabadnida la eegi maayo waxaa jira mid camal badan oo camalkiisu yahay biicoldaanshay yani camalkiisu sunaan uu ku fadhiyin bidac buu ilaahay ku caabudayaa yani sunadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam buu khilaafaya waa daalayaa yani camalka bidcadaana ilaahay ma aqbalo alikhlaas walmutaabaca labadaas rukni ama labadaa tiir ayaa camalka saalixi ama camalka wanaagsan u baahan yahay shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhahdaa mabna diin lislaami calaa aslayni cadiimayn diinta islaamku waxay ku dhisan tahay laba asal oo waaweyn asalka koowaad waa maxay anlaa yucbada ila allahu waxdah walaslu thani waxa weeye anlaa yucbad allahu ila bima sharac yani marka waxa weye asalka koowaad labada asal ee diintu ku dhisan tahay waxa weeye in allah mooyaane cid kale aan la caabudin oo allah oo qura la caabudo cibaadada loo keli yeelo asalka labaadna waa inaan allah lagu caabudin mooyaane wuxuu markaa sharciyeeyey wuxuu lagu caabudaya waa inay noqoto wax rasuulka lagala kulmay sala allahu alayhi wasalam labada asalba waxay u noqonayaan shahaadateynka oo asalka ah allah mooyaane cid kale inaan la caabudin waxa weeye ashhadu an laa ilaaha ila allah waa arrinkay tilmaamayso asalka labaad oo ah in waxa weeye waxa allah lagu caabudaya ay tahay wax sharciya oo nebiga laga lagala kulmay sala allahu alayhi wasalam ee aynay bidac noqon taasna waxaa laga qaadanaya asalka labaad yani rukniga labaad ama rukniga koowaad qeybtiisa labaad bicibaara asax wa ashhadu ana muxammadan rasuulu llah oo qiritaanka la qiro inuu muxamed rasuulki ilaahay yahay waxaa markaa laga qaadanaya wax kastoo allah lagu caabudayo waa in dariiqiisa lagala kulmay oo isaga laga qaatay saas aawadeed sheekh maxamed ibn cabdilwahaab fii usuli salaata waa ka odhanaya wamacnaa shahaadati ana muxamada rasuulu llah tasdiiquhu fima ahbar wa taacathu fima amar waijtinaabu ma nahaa canhu wazajar waan laa yucbad allahu ila bima sharac wuxuu ihi shahaadada ana muxamadan rasuulu llah la qiraya macnaheedu waxa weeye waa afar shay afar shay bay koobsanaysaa shayga koowaad waa maxay tasdiiquhu fima akhbar wuxuu rasuulku ka warramay sala allahu alayh wasalam waa in loo rumeeyo wixii khabara ama wax dhacay ama wax jooga ama wax soo socda ku doona ha noqdo waa in rasuulka sala allahu alayh wasalam wixii ware uu sheegay loo rumeeya shayga labaad ay koobsanaysaa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah waxa weeyaan taacatuhu fima amar waa in rasuulka lagu ateeco sala allahu alayhi wasalam wuxuu amray waa in lagu ateeca shayga saddexaad ay koobsanaysaa waxa weeye waijtinaabu ma nahaa canhu wazajar waa in laga dheeraada wuxuu rasuulku reebay sala allahu alayhi wasalam ee uu diiday waa in laga dheeraada ee laga fogaada shayga afraad ay koobsanaysaa waa maxay waan laa yucbad allahu ila bima sharac waa inaan allah lagu caabudin wax kale mooyaane wuxuu nebigu sharciyeeyey sala allahu alayhi wasalam waa asalkii labaad ee mutaabacada ashhadu an laa ilaaha ila allahu ikhlaaska iyo tawxiidkaa laga qaadanaya wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llahna mutaabacatu rasuul baa laga qaadanaya rasuulka sala allahu alayhi wasalam in markaa la raaco oo itibaaca yani markaa aan cid kale ruux kale lala wadaajin ee isaga loo gaari yeelo bimacnaa ruux kale oo lala wadaajiyo bashar ahi yani itibaaca rasuulka la raacayo sala allahu alayhi wasalam waa inaanu jirin culamada qaar waatay ka cabiraan tajriid lmutaabaca culamada qaarkoodna waatay ka cabiraan tawxiid lmursal waatay ka cabiraan yani tawxiidu mutaabacati rasuul bay ujeedaan rasuulka sala allahu alayhi wasalam mutaabacadiisa in la keliyeeyo waatay culamada qaarkoodna ka cabiraan sida ibn abilciz alxanafi uu ku sheegayo sharxu alcaqiidati alطaxaawiya haddaba maadaama aynu garanay khalqiga waxa loo abuuray inay taas tahay in cibaadaad lagu kelifo oo la yidhaahdo allah oo keliya caabuda oo rusul loo soo diro yacni taas loo abuuray daraaddeed kutubna waa loo soo dejiyey rusul iyo nebiyana waa loo soo diray kutubtii la soo dejiyay ee munazelka ahaa dhammaantood waxay ku wareegayeen labada asal in allah oo keliya la caabudaan cid kale lala caabudin iyo in rasuulka la soo diray itibaaca loo gaari yeelo rususha markaa labada asal baa lala soo diray aayaadka inoo sheegaya rususha in tawxiid lala soo diray dacwadooduna halkaa ku wareegaysay waa fara badan tahay aayaad fara badan baa ku soo arooray waxaa ka mid a qawluhu tacaala wma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu la ilaha ila ana facbuduun ilahay waxa uu sheegay inaanu rasuul soo dirin hadduu soo dirayna rasuul kastuu soo dirayna wuxuu la soo diray mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah mooyaane ee allah oo keliya caabuda oo cid kale hala caabudina wuxuu kaloo ilaahay uu yidhi walaqad bacatna fi kuli ummati rasuula an icbudu allaha wاjtanibu طaaguut laa ilaha ila allah iyo icbud اllaha wاjtanibu طaaguuta waa isku macnay kalimatu shahaada shahaadatu tawxiid waxay koobsanaysaa laba qodob ama laba rukni waa nafyi ilaahnimada xaqaa loo diidayo cid alla ciddii allah ka soo hadhay iyo ilaahnimada xaqa in allah oo qura loo sugaayo labadaas ayay koobsatay rusushoo dhanna sidaasay ku baaqayeen haddaba akrido markaa waxa weeye aayaadka qur'aanka marka laynooga warramayo rususha rasuul waliba qoladiisa waxa uu ku yihi اcbud اllaha ma lakum min ilaahin hayruh اcbud اllaha ma lakum min ilaahin hayruh allah oo keliya caabuda macbuud kaloo xaq ah oo allah aan ahayn maydaan lihidin yacni macbuud kaloo xaq oo idiin sugnaado rabbi aan ahayni ma jiro allo wixii kale la caabudaa nebi ha ahaado malak ha ahaado weli ha ahaado magax ha ahaado insi ha noqdo jinni ha noqdo wax kale ha noqdo waa batil cibaadada la caabuday yani sidaas wey rusushu sidaasay ku wada baaqayeen oo dadka ugu yeedhayeen anwaacda tawxiidkana culammadu waxay yidhaahdeen waa saddex qaybood waa tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alasmaai wasifaat yani saddexdaa qaybood buu u qaybsamaa ummadaha markaa dadkii gaalada ahaa way qirsanaayeen allahay allah inuu keligii yahay ka khaaliqa ee raasiqa ee mudabbirka ee wax maamula ee wuxuu doono nooleeyo wuxuu doonana dila kuu doono ciseeya kuu doono hoos u dhiga kuu doono sare u qaada waa qirsanaayeen taas oo may dafirsanayn inuu ilaahay keligii wax abuuro allahuma ilaa qolada markaa la yidhaahdo majuuska ee dabka caabuda kuwaasa iyagu waxay qabeen laba khaaliq inuu jiro laakiin gaalada inta kale waxay qabeen khaaliq qudhaa jiro bay qabeen khaaliqaasina waa allah laakiin qolada majuuska la yidhaahda iyagu waxay qabeen inuu laba khaaliq jiro bay qabeen yaga laftooduna may markaa rumaysnayn labada khaaliq inay khaaliqnimada ka sinaayeen waxay leeyihiin mid baa markii hore khaaliq ahaan jiray mid baa dib ka noqday khaaliq oo aan hore u ahaan jirin laba khaaliq oo mutasaawiyeyn oo awoodda ka timan gaal iyo muslim cid qabtaa ma jirto yacni gaalada cid tidhi waxa weeye laba khaaliq oo awoodda ka timan iyo abuurka ay wax abuuraan inay labadaba horraysay oo isku awood ah gaaloo dhami may rumaysnayn gaaladu dhammaan arrinkaa waa dafirsanaayeen oo waxay lahaayeen yacni khaaliqu waa allahum bay lahaayeen qoladaa majuuskuna waxay lahaayeen waxaa jira khaaliq lishar iyo khaaliq lilkhayr laakiin khaaliq lilkhayr ayaa markaa khaaliqnimada iyo wax abuurista ku horeeyey kan dambe dib buu khaaliq ka noqday ayay yidhaahdeen sharka abuuray aayaadka qur'aanka laynoogu sheegayo inay gaaladu qirsanaayeen allah keligii inuu khaaliq yahayna waa fara badan tahay waxaa ka mida qawluhu tacaala qul man yarzuqkum min aلsamaai wاlardi am man yamliku الsamca wاlabsaara waman yukrij alxaya min almayit wayukrij almayita min alxay waman yudabiru اlamra fasayaquluuna allah waxa uu ilaahay yidhi haddii la weydiiyo gaaladoo lagu yidhaahdo shan umuurood ciddaad samaysaa waa ayo man yarzuqkum min aلsamaai wاlard cir iyo dhulba cidda idinka arsaaqdaa waa ayo oo haddana lagu yidhaahdo yaa mulkiya maqallada aa wax ku maqashaan iyo aragyada aa wax ku marag aragtaan cidda hantida ee mulkidaa waayo oo haddana la yidhaahdo mid nool yaa ka soo dhex saara oo ka soo dhex bixiyo mid dhintay oo ka nool soo saara mid dhintayna yaa ka soo saara mid nool ka soo dhex bixiya waman yudabiru lamra umuuraha yaa dabera oo khalqigan yaa maamulaya roobka keenaya abaarta keenaya xanuunka keenaya caafimaadka keenaya cid noolaynaya cid dilaya cid cisaynaya cid dullaynaya cid hani ka yeelaya cid faqiir ka dhigaya cid boqor ka dhigaya cid markaa waxa mid la maamulo ka dhigaya waman yudabiru lamra shantaa umurood cidda samaysa waayo haddii gaalada lagu yidhaahdo fasayaquluuna allah waxay odhanayaan allah baa sameeya ay allahu yafcalu dalik ilaahay baa sidaa yeelo sameeyay odhanayaan cid kale kuma lamaanaynayaan cid kalena uma nisbaynayaan marka idan yani khaaliqnimada iyo arsaaqda abuurista tadbiirka iyo maamulka allah inay u keliyeynayeen gaaladu ayaa laga qaadanaya ahlu cilmiguna sidaa waa sheegeen oo waa isla ogoliyeen waxaa soo baxay waayadii hore inuu fircawn dafiray ilaahay jiritaankiisa maa calimtu lakum min ilaahin gayrii inuu yidhi laakiin hadalkaa uu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin gayrii waxay ahayd bay culammadu yidhaahdeen mukaabaro juxuud bay ahayd oo afka ka dafirayay laakiin qalbiga waa ka garanayay allah inuu jiro aayaadka qur'aankaana laynoogu sheegay sidaas waxaa ka mida qawluhu tacaala wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulma waculuwa yani afkay ka dafireen fircawn iyo asxaabti wastayqanatha waxay afka ka dafireen walxaal qad istayqanatha ay yaqiinsatay oo si hubaala ay u rumaysay anfusuhum nafahoodu waxay afka uga dafireen dulman wa culuwa xadgudub iyo kibir daraadii bay afka uga dafireen marka juxuud iyo dafiraad ayaa arrinkaasi ahaa wuxuu aayaad kalena ilaahay inoogu sheegay inuu markaa garanayay ilaahay jiritaankiisa iyo aayaadka inuu soo dejiyey oo nebi muuse waatuu yidhi qaala laqad calimta ma anzla haula'i ilaa rab الsamaawaati wاlardi basaa'ira wainii laadunka ya fircawn masbuura nebi muusa sidaa yidhi wahuwa saadiq masduuq waxa uu yihi fircawna waad og tahay inaanu aayaadkan soo dejinin tawraadeed ilaa rab الsamaawaati wاlardi basaa'ira ilaahay cirka iyo dhulkaba ilaaha u ahaa mooyaane cid kale inaanu soo dejin adba waad og tahay oo waad ka warqabtaa qolada shuuciyada la yidhahdee wakhtiyadan ama casrigan soo baxday qarnigii labaatanaad soo baxday culammadu waxay yidhaahdeen sidaa uu afka uga dafirayay ilaahay jiritaankiisa fircawn isagoo qalbiga ka garanaya ay iyaguna iyagoo qalbiga ka garanaya ilaah inuu jiro bay afka iyaguna ka dafirayeen saas iyadaa bay yidhahdeen haddaynu usoo noqonno asalkay haddaba rusushu ku celceliyeen ee dhammaantood lala soo diray ee ay ku wada baaqayeen oo ah laa ilaaha ila allah waxa isweydiin le macnihiisu muxuu yahay macnaha laa ilaaha ila allahu ay faa'iidaynaysaa maxay tahay maadaama ay tahay laa ilaaha ila allahu waajibka diinta ugu waajibnimada badan dee in loo aqoon yeesho la garto ayaa muhima waayo ilaahay waxau ihi faclam anahu laa ilaaha ila allahu wastakfir lidambik yani marka ogow oo aqoonso annahu laa ilaaha ila allahu annahu ay ana sha'na arrinku laa ilaaha ila allahu mid la caabuda inaanu xaq ahayn weeyaan ila allahu allah mooyaane allah baa xaqa in la caabudo wixii allah ka soo hadhay in la caabudaa waa baatil ee xaqa ma aha marka maadaama layna yidhi u aqoon yeeshaa waxa waajiba inaynu u aqoon yeelano oo garanno ashhadu an laa ilaaha ila allah tafsiirka marka xaqa ee lagu fasiraya waxa weeye in la yidhaahdo yani laa macbuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq ciddii allah ka soo hadhay in la caabudaa waa batil xaq maaha waxaa la macnaa in la yidhaahdo laa macbuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane taqdiirka xaq in la qadaraana waa lagama maarmaan waynu usoo noqon waxaa jira tafsiirka haddaba la fasiraayo kelimatu tawxiid dad fara badan ayaa qaarkoodba meel ka saareen ama qaarkoodba ay si u fasireen qaar waxay ku fasireen laa ilaaha ila allahu macnaheedu inay tahay laa khaaliqa ila allah mid wax abuuraa ma jiro allah mooyaane laa ilaaha ila allahu in lagu fasiro mid wax abuuraa ma jiro allah mooyaane taasi waxa weeye waa khalad sax ma aha waayo gaaladii waxaynu sheegnay inay qirsanaayeen laa khaaliqa ila allah ee waxay diidanaayeen waxay tahay cibaadada rabbi in loo keliyeeyay diidanaayeen taasay diidanaayeen laakiin khaaliqnimada rabbi in loo keliyeeyo ma diidanayn marka tafsiirkaasi waa qalab fuqahada mutaakhiriinta qaarkood kutubulfiqhi waxay ku sheegaan ruuxu hadduu yidhaahdo laa khaaliqa ila allah inuu muslim noqonayo bacd lmutaakhiriin fii kutub lfiqhi bay saa ku sheegaan lakin waa kalab sax ma aha waxaa lagu islaamaya waa laa ilaha ila allah allah cibaadada in loo keliyeeyo laakiin khaaliqnimada in loo rumeeyo keligii inuu wax abuuro mushrikiintuba waa qirsanayeen maxay ugu islaami waayeen tafsiirkaasi marka waa qalab sax ma aha qaar kale waxay ku fasireen laa ilaha ila allahu in looga jeedo in waxa weeye waxyaalaha ashyaada la yidhahdo tawxiid rububiya in rabbi loo keliyeeyo ay ku fasireen oo markay laa ilaha ila allah ufasirayaan waxay odhanayaan ikraaj lyaqiini alfasidi cala alashyaai min alqalbi waidkhaalu lyaqiini asaxiixi cala dati illahi fi anahu laa khaaliqa ila allah walaa raaziqa ila allah walaa naafica ila allah walaa daara ila allah intay sheegeenba waa tawxiid rububiya waa rabbi afcaashiisa in loo keliyeeyo oo loo rumeeyo inuu isagu keli la yahay hadday abuurista hadday arsaaqista tahay hadday tadbiirka tahay in loo keliyeeyo way ku saabsantay hadalkoodu wuxuu ka kooban yahay laba qadar marka qaybta xaqa ahi waxay ku saabsantahay tawxiid rububiya qofkuna hadduu qiro muslim ku noqon maayo aakhirana ku badbaadi maayo intaas oo keliya oo uu qiray waayo gaaladiiba intaa waa qirsanaayeen qul man yarzuqukum min alsamaai waalardi am man yamliku alsamca walabsaara waman yukriju alxaya min almayiti wayukriju almayita min alxayi waman yudabiru alamra fasayaquuluuna allah miyay ku islaameen marka intaa yidhahdeen jawaabtu waa maya wuxuu kaloo hadalkoodu ka kooban yahay qayb yani markaa bail ah qaybtaasi waa maxay waa in la yidhaahdo yaqiinta rabbi uun hala yaqiiniyo oo waxa kale yaqiinta lagu qabo qalbiga ha laga saaro macno la fahmaya ma aha waxay culamada qaarkoodna u fasireen inay tahay taasi caqiidada waxdatul wujuudka la yidhaahdo ee baatilada ah inay caqiidadaas ka soo jeedo warkaas in la yidhaahdo yaqiinta rabbi ha loo keliyeeyo oo cid kaleba yaan la yaqiinsan in la yidhahdaa batil weeyi jannada yaqiinin maysid miyaa oo naarta yaqiinin maysid miyaa oo qiyaamadu waa makhluuqee yaqiinin maysid miyaa oo rususha yaqiinin maysid miyaa miyaanay arkaanu iimaanka rususha iyo malaa'igtu ka mid ahayn iyo maalinta aakhirada أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يا كو الله كليا يقيني يا كو يري ميا لغنا أركان الإيمان كوضا يقيني وتكلا قرآن كوحكو سغان أشياء مخلوقة يقيني لغو تلمامي وحكمل قوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين هدهد كم حجري سبأ وحن كاقسك ور يقينا نبي سليمان محوق انكر وهي ورواي ورك يقين تتفق بطاوامحي قلبك كسر هو رواي جحيمم يا لينوت المامن ثم لترونها عين اليقين بنص القرآن allah miyaanu odrhan iyadoo markaa uu nabiga la hadlaayo sala allahu alayhi wasalam wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yaqiintaasi waa maxay wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin geeridaa loo jeedaa geeridii baa yaqiin lagu tilmaamay xataa ataana alyaqiin sababto xadiidka saxiixaynka ku soo arooray wa ana aljannata xaqun wannaara xaqun hadday xaq tahay miyaana yaqiin ahayn marka haddii la yaqiinta marka allah oo keliya ha lagu qabo oo shay kale oo yaqiin lagu qabaaba yaanu jirin macnaheedu waxay noqonaysaa laa mawjuuda ila allah wax wujuud xaqiiqiya jira allahum baa jira taasina waa caqiida baila ah yani waa caqiida bailah waa caqiidatu waxdat lwujuud waatay odhan jireen qolyaha marka waxdatulwujuudka qaba يعني ما في الجبة إلا الله ما في الكون إلا الله لا موجود إلا الله وجود حقيقي واحد شرى ما شرى الله مويانا qaarkood markay fasirayaan asxaab waxdat lwujuud kalimatu tawxiid waxay ku fasireen wujuudka in allah lagu koobo taasina waa caqiida baila baila baila yani mia fi lmia ay bail tahay dadka qaarkood markay kalimatu tawxiid fasirayaan waxay ku fasiraan laa xaakima ila allah ama laa mutaaca ila allah mid la ateecaa ma jiro allah mooyaane oo xaggay marinayaa nusuusta tilmaamaysa in rasuulkana la ateeco yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum daaca mustaqila oo madax banaan allah iyo rasuulkiisaa la ateeca soddon goor in ka badan baa qur'aanka la isku lamaaneeyey daacada allah la ateecayo iyo daacada rasuulka la ateecayo akar min halaatiina mara yani halaatiin mawdican soddon mawdic in ka badan bay qur'aanka ku soo aroortay allah ateeca rasuulkiisana ateeca marka haddii la yidhaahdo laa mutaaca ila allah taacadii rasuulka xaggee laga saaray waa midda kale qowlka odhanaya laa xaakima ila allah baa lagu fasirayaa tafsiirkaa qudhiis waa tafsiir qaasir ah sida sheekh fawzan laftiisa u tilmaamay markuu kashfu shubahaadka inuu sharxayaan filayaa adigu bacdu shuruuxi kashfu shubahaadku ahaa baan filaya wuxuu ku yidhaahdaa in lagu fasiraay oo la yidhaahdaa laa ilaaha ila allah bimacnaa waxa weeye laa xaakima ila allah waa tafsirun qaasir waa tafsiir gaaban oo macnihii looga jeeday kalimatu tawxiid waa ka gaaban yahay ma wada gaarsiisna tafsiirka xaqi waa maxay waa laa macbuuda xaqun ila allah maxaa u daliila inuu tafsiirka kalimatu tawxiid uu yahay mid la caabudaa xaqa ma aha allah mooyaane waxa u daliila adilo fara badan baa u daliila daliilada u daliilkaa waxaa ka mida qawluhu tacaala waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah waxaa ka mida qawluhu tacaala id jaaءathum الrusulu min bayni aydihim wamin khalfihim anlaa tacbuduu ila allah waxaa ka mida qawluhu tacaala qul ya ahla اlkitaabi tacaalow ila kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shaya walaa ytakida bacduna bacda arbaaba min duni illah low ila kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum kelimaddaasi waa maxay anlaa nacbuda ila allah allah mooyaane cid kale inaynaan caabudin kelmadu weyi nebiguna muxuu ku yidhi markuu mucaad ibnu jabal yeman u diraayey xadiiska صaxiixaynka bukhaariyo muslim ya mucaadu inaka ta'tii qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah marka maxaa soo baxaysa ila rasuulka wixii la amray ahlu kitaabka inuu ugu yeedho ayuu mucaad nafarayaa inuu ugu yeedho ahlu kitaabka marka laa ilaaha ila allahu ku dhe buu yidhi waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa laa ilaha illa allahu ha noqoto marka laa ilaaha ila allahu iyo an laa nacbuda ila allah waa bimacnan weliba waxaa jirta riwaayo kaleo saxiixa oo tilmaamaysa ya mucaad inaka ta'ti qawma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi cibaadat llah ibnu cabaasna waata laga sheegay cibaadada allah la caabudaya waa tawxiidkiisa cibaadada loo keliyeynaayo riwaayo kaleo saxiixi waxay sheegaysaa falyakun awala ma tadcuuhum ila an yuwaxidu allah marka laysu geeyo maxay tilmaamaysaa tawxiid allahi bilcibaada in allah cibaadada lagu keliyeeyo ayay tilmaamaysaa marka an laa nacbuda ila allah iyo laa macbuda ila allah waa bimacnan waa isku macne macnahaan ma kala tagana wakadalika xadiidka marka wa saxiixaynka cabdillahi bni cumar laga soo wariyey inuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa iqaami asala wa itaai zaka wa sawmi ramadaan wa xaji lbayt riwaayo kaloo saxiixa ku taallaa waxay sheegaysaa bunya alislaamu calaa khamsin cala an yucbad allah wa yukfara bima dunahu yani nabigu wuxuu isku fasiray sala allahu alayhi wasalam laa ilaha ila allahu iyo cala an yucbad allahu wa yukfara bima dunahu in allah la caabudo oo wixii rabbi ka soo hadhay cibaadada la caabudaya laga kufriyo cibaadada la caabudaya laga kufriyo taasina waxay ku fasiraysaa iimaanka allah keligii la rumaynayo iyo arkaanu iimaanka yani lixda ah sidoo loo kulminayo waxaa laga yaaba bacdu nnaas inay ishkaal ku samayso aayadda uu ilaahay yidhi ila an tu'minuu billahi waxdah wabada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada xata tu'minuu billahi waxdah xata tu'minuu billahi waxdah ishkaalka imanaya waxay tahay sidee allah keligii loo rumaynaya iyadoo laynoo sheegay arkaanu iimaanka lixda aba in la wada rumeeyo isma diidaysa allah waxaa loo rumaynaya waa tawxiidkiisa waa ilaahiyada iyo rububiyada iyo asmaad iyo sifaatka in loo keliyeeyo ayaa loo rumaynaya taana waxaa fasiraya xadiidka saxiixa ee wafdiga cabdulqays ku saabsan uu nabigu amray sala allahu alayh wasalam amurukum biarbac yani aliimaanu billahi waxdah atadruuna ma aliimaanu billahi waxdah shahaadatu an laa ilaha ila allah nabigaa sidaa ku fasiray sala allahu alayh wasalam adiladaas oo dhami saasay isu wada waafaqaysa inay isu caaridayn ilaahna macnihiisu waa macbuud waa kii la caabudayay weeye kutubu luga haddaad u noqoto iyaguna sidaasay ku fasirayaan yani macbuud ay la macno tahay qaamuuska iyo lisaanka iyo kutubta kalea luqadaba raajica marka ilaah waa ficaal oo mafcuul looga jeedo waa macbuud weeye xaq in la qadaraana waa lagama maarmaan waxaa laga qaadanaya qawluhu tacaala baa laga qaadanaya dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana ma yadcuuna min dunihi huwa albail wa ana ma yadcuuna min dunihi albatilu labada aayado ee qur'aanka ay saasay inoo tilmaamayaan allah baa xaqa cidda allah ka soo hadhayna waa batil cibaadada la caabudaya waa batil marka taqdiirka xaq saasaa loogu baahan yahay haddaynu haddaba markaa macnihii kalimatu tawxiid aynu fasirnay oo aynu u garanay cibaadada ka mutayse u xaq lihi allahoo qura inuu yahay oo nebiga in lala caabudiyo cid kale in lala caabudaa midnaba inaynay banaanayn ciddii allah cid kale la caabudaana ay mushrik tahay mushrik ay tahay rabbi ka go-ay waxaynu u soo noqonaynaa rususha iyo manhajka ay dadka ugu yeedhayeen iyo tawxiidka siday ugu dadaalayeen rususha tawxiidka siday ugu dadaalayeen dadkana ugu baaqayeen shirkigana uga digayeen aad iyo aad bay u fara badnayd tusaalayaal kala duwan baynu qawl iyo ficil mid walba inay ugu yeedhayeen aynu ka tilmaamaynaa dacwaddooduna waxay ahayd dacwo tawxiidka aad iyo aad ay ugu dadaalayaan shirkigana aad ula dagaalamayaan u duminayaan sidaas iyada a bay ahayd waynu garan karaa nebi ibraahim siduu asnaamtii u burburiyaynu garan karaa oo intuu waxa weeye qowmkiisii oo ciid u baxaaya uu ka hadhay ayaa markay tageen dabeedna markaa sanamaday caabudi jireen uu bugaaxay kuwa kaaftoomin oo keliya odhaha inuu ugu yeedhe ficilna waa ku daray qawl iyo ficilba tawxiidka waa ku baaqayeen shirkigana waa ula dagaalamayeen ma wax kalaa jihaadka loo sharciyeeyey oo aan ahayn tawxiidka in la hirgeliyo shirkigana la burburiyo yani gaayada jihaadka loo sharciyeeyeyba waa taas dhigaga gaalada ma wax kalaa loo baneeyey oo shirkiga in lala dagaalamayo aan ahayn waatuu ilaahay u yihi ati waatuu ilaahay u yihi wqatiluhum xatى la takuna fitnة wayakuna الdiinu lilah wayakuna الdiinu kulh lilah yani la dagaalama ilaa aynay fitna jirayn fitnadu waa maxay shirkiga gaalnimo ilaa aynay jirayn la dagaalama macno kale waa lagu fasiray oo ah in la yidhaahdo muslim diinta laga fitneeyo oo laga saaraya ama lagu dhibaya ilaa aynay jirayn lakin tafsiirka hore arjax ah maxaa u daliila inuu arjax yahay waxa u daliila xadiidka صaxiixa uu rasuulku yihi salى اllahu alayh wasalam bucistu bisayfi bayna yaday الsaaca xata yucbad allahu waxdah yani waxaa layla soo saaray seef baa layla soo saaray qiyaamada ka hor seeftaasi intay shaqaynaysaa xata yucbad allahu waxdah yani jihaadku inta shirki jiro waxa weeye jihaad waa jiraya mashruuc buu noqonaya jihaadku marka xataa laa takuna fitna waxaa laga tilmaamaya xataa laa yakuna shirk ilaa ayna gaalnimo ka jirayn baa laga tilmaamaya rasuulku sala allahu alayhi wasalam yani waxa weeye shirkiyaadka waa burburinayey markuu awood u helay waa burburinayay waxaynu garanaynaa waktigii zamanu fatxi maka rasuulu llahi moxamed sala allahu alayhi wasalam markuu maka furtay markiiba waxaa lagu bilaabay asnaamtii in la buugaxo qul jaa alxaq wadahaqa albail ina albaila kana zahuqa sanamadii baa la bugaaxoo la burburiyey nabigu sala allahu alayh wasalam sanadii sideedada hijriyada ilaa la gaadhay sanamadii ma burburin ficlan uma burburin yani maka yaalay laakiin markaa qowl ahaan buu ula ula dagaalamayey waxaa jiro riwaaya uu soo wariyey imaam axmed musnadkiisa oo tilmaamaya rasuulku markuu madiine joogay lafteeda inuu rasuulku sala allahu alayh wasalam caliy bn abi aalib iyo isagu isa soo raaceen oo dabeedna sanamadii kacbada korkeeda saaraa yani marka ay soo daadiyeen oo dabeedna markay soo daateen yani marka ay yaaceen laakin xadiidkaasi ma asixin waa daciif xadiidkaasi ma asixin waa daciif oo nabiga kama sugna sala allahu alayh wasalam alcahd lmaki markuu maka joogay inuu sanamada burburiyey mana odran isagoo madiino jooga cid aan u diro sanamada ha soo bugaaxdo ha soo burburiso dabeedna ha soo dhuumato waayo taasi mafsadadana waa keensanaysaa ka badan waa midda kale sanamadiina ma markaa baabi'inaysa ee halkiibaa dib markaa waxa weeye la soo celinayaa oo qaar ka qurux badan haddii la doono la samaynaya muslimiinta mustadcafiintana waa lagu cartamayaayo markaa cagtaa la marinaya marka sidaas aawadeed yani waxaa lagu xambaarayaa inaan istidaacadii xaasil ahayn waayo istidaacada sharciyada culammadu waxay ku tilmaameen waa inaan mafsado ka badani ka dhalanaynin yani saas iyadaa bay ku tilmaameen waatuu shaikhu lislaam ibnu taymiya majmuc fataawaha ku tilmaamay mujaladka sideedaad wakadalika marka ibn abilciz alxanafi yani kitaabka sharx caqiidat axaawiya markuu sharxayo istiaacada ou leeyahy alistiaacatu istiaacatan halkaa sharaxeeda waa ka ku keenaya ohanaya alistiaacatu mashruudatu fi lmri yani ama istiaacada sharciyada ah daabitka ay leedahay inay tahay madaro iyo mafsado ka badan inay ka dhalanayn inay markaa tahay rusushku dhammaantood dadka waxay ugu yeedhayeen tawxiidku ay ugu baaqayeen yani marnaba kamay caajisay hadday nebi nuux tahay hadday nebiyadii kale tahay shirkiguna waxaa la ogsoonyahay qowmu nuux baa ugu horreeyey ciduu ku soo dariyo nebi nuux sagaal boqol iyo konton sano ayuu dadka tawxiidka ugu baaqayay kama caajisin haddana cidda rumaysay waa yaray wamaa aamana macahu ilaa qaliil isma odran usluubka iyo dariiqada dadka aada ugu yeedhayso bedel oo waxa weeye yani habkan markaa tawxiidka hadday sidaa ku aqbali waayeen bal hadda u dhuubo yani wax kale intaad ugu yeedho marka dambe tawxiidka way iskala iman doonaane siday dadka qaarkood marka la yidhahdo tawxiidka maxaa ugu baaqi weydeen shirkiga dadka uga reebi weydeen waatay yidhahdaan marka waxa weeye dadka waa soo kaxaynaynaa dabeed markaysa waa markaa yani marka hore soo dabno beriga dambe waa iskaga tegaya waxan yani ariiqadaas ariiqadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam dariiqadii rususha waa khilaafsan tahay waayo nebi moxamed xataa waxyaalaha loo bandhigay waxaa kamida mulki haddaad boqornimo doonayso boqornimaanu ku siinaynaa ba la yidhi mu odran boqornimada qaado oo deed markaad boqor noqotee dadku shacab ku noqdaana ciidama aada yeelato amar weeye diinta hala raca tawxiidka ha loo hoggaansamo asnaamta hala burguriyo ma odran nebigu sala allahu alayhi wasalam sidaas waayo dariiqada noocaasi dariiqo saxan ma aha ama alkhabaa'is xumaanahoo dhan waxa u aabbaha uguna weynaanshaha badanna waa shirkiga waa shirkiga weeye waayo camal qofka ka ansaxaya ma jiro inta shirki jiro inta shirki jiro rasuul llahi moxamed sala allahu alayhi wasalam waatuu yidhi markuu jariir ibnu cabdillahi albadeli la hadlaayay xadiiska saxiixaanka bukhaariyo muslim alaa turiixunii min di lkhalisa jariirow maad iiga raaxaysid dilkhaliso sanimka sanamka la yidhaahdo bimacnaa waxa weeye nebiga culays iyo cidhiidhi buu ku hayay sanam la caabudo arlada inuu yaallo raaxadiisuna waxay ku jirtay sanamada in la burburiyo oo la suuliya sanamadiisu ku jirtay u fiirsa cibaarada alaa turiixunii min dilkhalisa qaala xaafid ibnu xajar waxa uu yihi almuraadu biraaxati raaxatu lqalbi raaxada waxaa looga jeedaa waa raaxada qalbiga looga jeedaa wma kana shayء atcaba lqalbi الnabiy slى اllahu alayh wasalam min baqa'i ma yushraku bihi min duni اllahi tacala rasuulkana wax markaa uga daal badan oo uga tacab iyo dhibaato badani ma jirin qalbigiisa inay arlada ku baaqi noqoto cid allah loogu shariig yeelaya yani raaxa markaa yani uu raaxaysanaya ma jirin oo qalbigiisu raaxo dareemayo inta markaa sanam la caabudayo xafid ibnu xajar fatxulbaari buu ku odhanaya mujaladka sideedaad laba iyo toddobaatan yani sidaasuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam ula dagaalamaya sanamada xataa shirku alfaad baa rasul llahi maxamed sala allahu alayh wasalam la dagaalamay markuu ku yidhi nin saxaabada ka midi maa shaa allah wa shita qaala ajcaltanii lilahi niddan ma waxaad iga yeelaysaa ui mid midaad allah la masayso bal sida wuu inkaraya day uma dul qaadanaya rasuulku sala allahu alayh wasalam waayo wax loo dul qaata ma aha shirki walaw kaana min shirki alfaad hadduu doono shirkigii alfaadii erayada ee ictiqaadka aan ahayn haba ahaadee xadiis kale wuxuu tilmaamayaa yani markaa ma shaa allahu uma shaa moxamed qul ma shaa allahu uma shaa moxamed waxaad tidhaahdaa arrinku wuxuu noqonayaa sida ilaahay doono allah ka sokowna wuxuu noqonayaa sida markaa muxamed doono ama waxaad tidhahdaa sida riwaayada kale sheegaysa qul maa shaa allahu waxdah waxaad tidhahdaa allah oo kaliya wuxuu doonay umuuruhu noqonayaan gabar baa waxay tidhi nebiga iyadoo la hadlaysa ayaa waxay tihi wa fiina nabiyun yaclamu ma fi gadin nebigay ammaanaysaa markaasuu i laa yaclamu ma fi gadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooye cid kale ma oga gabadha maxay tidhi waxaa nagu jira nebi og waxa berri dhici doona maanta dadka qaarkooda muslimiin marka waxa weeye sheeganaya kuma kaaftoomayaan inay yidhaahdaan berri waxa dhici doonuu og yahaye ilaa yawmi alqiyaama waxa dhici doonuu og yahay bay kuleeyihiin fa ina min juudika addunya wadarataha wa min culuumika cilma allawxi waalqalami buusiri waa ka odhanaya burdihiisa waa ka ku odhanaya faina min juudika addunya wadarataha rasuul allow yani markaa nebigu la hadlaya deeqdaada waxaa ka mid a adduunyada iyo wadarataha dangaladeed oo yani aakhira ah adduunye iyo aakhiraba adaa ku deeqay wa min culuumika cilma allawxi waalqalami cilmiyadaada tirada badanna waxaa ka mida oo bacdi ka midi ay yihiin looxa iyo qalinka waxa ku yaala waxallo waxa looxa ku yaala waa bacdi cilmigaaga ka mida cilmigaaguba ka badan looxa waxallo wixii dhici doona ilaa yawmi alqiyaama ayaa ku qoran haybkaad og tahay weeyi waatuu xadiiska saxiixi ku soo arooray imaam axmed iyo keyrkiisa wariyeen awalu ma khalaqa allahu lqalam uma qaala lahu uktub yani wuxuu allah abuuro qalinkaa ugu horeeyey dabeedna wuxuu ku yihi qalinkii qor qaala ma aktub qaala uktub ma huwa ka'inu ila yawmi alqiyaama waxaad qortaa wax alla waxaad jiri doona ilaa yawmi alqiyaama marka haddii la yidhahdo nebigu wax allo waxa looxul maxfuudka ku yaalla waa ogaa macnaheedu waxay noqonaysaa kaybka dhici doona ilaa yawmi alqiyaama laga gaadho waa ogaa dhowrka kun ee afee lagu hadlo af walba waa yaqaane qof waliba wax alla wuxuu samayn doono xarako kasta iyo sukuun kasta iyo ilbidhiqsi kasta iyo waxa weeye kelmad kasta iyo erey kasta iyo xanshaasha kasta iyo wasaawis kasta iyo ictiqaad kasta iyo oraah kasta iyo camal kasta iyo ficil kasta wuu ogaa bad iyo berri waxa ku sugan markaysaga waa ogaayo waa ka warqabay qof kasta arsaaqdiisa iyo waxa uu qurus cuni doono waxa uu dejin doono yani waxa uu odhan doono wuxuu arki doono wuxuu maqli doono wuxuu taaban doono ilaa wax waliba waa qoraayeen neefsiga uu neefsan doono waxaynu hadda ku hadlayno iyo xaaladaynu ku sugannahay iyo dadka iman doona waxay ku sugan yihiin yani markaa shanta qaarood ee adduunka berri iyo bad nebigu waa ka warqabo waa ogaa bal maxaa ilaahay loo reebay wfiina nabiy yaclamu ma fii hadin rasuulku muxuu ka yidhi xadiidka صaxiixa ah laa yaclamu ma fii hadin ila allah waxa berri dhici doona allah mooye cid kale ma oga weliba waxay ka mid tahay shanta umuurood ee mafaatixu lhaybka ay ka mid tahay allah wuxuu yihi wacindahu mafatixu lhaybi laa yaclamuha ila hu yani allah agtiisoo keliya waxa hatay la cinda hayre mafatixu lhayb khazaainta haybka laa yaclamuha ila hu cid kale ma oga isaga mooyaane isagoo qura og nebigu waa fasiray xadiidka صaxiixaynka mafatixu اlhayb oo wuxuu rasuulku yihi salى اlahu alayh wasalam mafatixu اlhaybi hamsun dabeedna aayaddu akriyay ina allaha cindahu cilmu الsaacati wayunazil اlgayfa wayaclamu ma fi اlarxam wama tadri nafsu mada taksibu hada wama tadri nafsu biأyi ardi tamuut shanta umuuradee marka mafatixu lhaybka ahaaday aan allah idinla wadaagini waa maxay waa qiyaamadu goortay dhacayso roobku goortuu di'i doono naf waliba berri waxay shaqaysan doonto naf waliba berri waxay shaqaysan doonto wamaa tadri nafsun maada tagsibu hada wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut waxa ilmogaleennada ku sugan noocay yihiin iyo dhammays iyo dhicis waxay noqon doonaan iyo inay nolol ku dhalan doonaan iyo in kale iyo naf waliba dhulkay ku dhiman doonto iyo goortay dhiman doonto marka macnaheedu maxay noqonaysaa shanta mafatixu lhaybkana nebigu waa ogaa xadiidka صaxiixaynka bukhaari iyo muslimna muxuu tilmaamaya markuu jibriil weydiiye rasuulka salى اlahu alayه wasalam akbirnii can الsaacaة qala ma lmas-uulu canha aclama min asaa'il qaala ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il riwaayada kale صaxiixaynka bukhaari iyo muslim soo wariyeen waxay sheegaysaa hiya min khamsi اlhaybi laa yaclamuhuna ila اllah bukhaari iyo muslim baa soo wariyey rasuulkaa ku jawaabaya salى اlahu alayh wasalam qiyaamadaadi weydiinaysaa goortay dhacayso jibriilow shantii haybkay ka mid tahay oo allah mooyaane cid kale ma oga bukhaari iyo muslim bay ku taallaa rasuulkaana yidhi buusirina wuxuu ku leeyahay wa min culuumika cilma allawxi waalqalami marka rusushu aad iyo aad bay shirkiga dadka ugala dagaalantay uguna diiday aayaadka qur-aanka haddaad eegtana aad bay uga buuxdaa tawxiidka siday ugu baaqayeen hadday tahay tawxiid aluluhiya iyo hadday tahay tawxiid alasmaa wasifaat yani markaa mid kastaba tawxiid rububiya waxay u keenaan ama u sheegaan si ay uga daliishadaan tawxiid aluluhiya si ay uga daliishadaan ayay markaa u sheegaan haddaba haddii markaa waktigu aynagu kooban daraaddeed aynu tilmaamtaa ku dhaafno oo aynu isbarbar dhigno maanta dacawaadka jira iyo dariiqii rususha marka waxa weeye dacwadda ay ka mareen yani intay u jiraan waxaad arkaysaa faariq weyne inuu udhaxeeyo oo dacwaddii markaa dacawaadkii maanta jira iyo dacawaadkii rusushu inay ama nebiyadu inay markaa farqi aad iyo aad u weyn inuu udhaxeeyo yani dacwatu ahli sunna mooyaane dacawaadka kale inay tahay dacawaad yani khilaafay dariiqii rusushiiyo nebiyadu mareen oo turuqdii waddooyin yar yar oo toobiye ah bay is yidhaahdeen ka dhaca halkaasi waa idinku dheer tahay waddadii bay dheeraysteen markaase waxay is yidhaahdeen male halkanay ka dhowdahay qaar is yidhaahda yani waxa weeye dadka waxa ugu baaqdaan xagga marka akhlaaqda iyo shacaa'irta iyo cibaadaadka dabeedna dadkii hadday hagaagaan caqiidadooduna waa iska hagaagi doontaa wanaag iyo salaaxuna kaasuu ku xidhan yaho cibaadadu inuu hagaagto cilmi badan in lala yimaadaana looma baahna almaqsuudu minhu alcamalu cilmiga maxaa looga jeedaa wasiila weeyaanoo waxa looga gol leeyahay looga dan leeyahayba waa camal fal camalkii haddaad hayso maxaad uga baahan tahay ta kale cibaadadii haddaad la timaado cilmiguna wac buu ku odhan wattaqu llah wayucallimukum llah maxaad samaynaysaa markaa dee waxa weeye qalbigaagii markuu wanaagsanaado nuuro iftiimo qalbiguunbaad wixii ku ishkaal galaba aada weydiinaysaa istafti qalbaka wain aftaaka annaasu wa aftaw albiru maطma'anat ilayhi nafsu yani halkaas baa dadka qaarkood ay ka saareen qaar kale waxay yidhaahdeen maya waxa weeye xagga haddii la eego dacwada waxay ku fiican tahay in xagga kursiga markaa la raadiyo oo haddii madaxtinimadiiyo kursiga la helo annaasu calaa diini mulukihim dadku waxay ku sugan yihiin diinta boqoradoodu ku sugan yihiin ruuxu wanaagsani kursiga hadduu qabto dad kale waa hagaajin karaa ruuxu wanaagsani hadduu qabto yani dadkana waa hagaajin karaa oo dadka see loo hagaajinaya ama kursiga sidee loo gaaraya bicibaara ukhra kursiga waxaa loo gaaraya qaarkood waxay min ariiqi albarlamaanaat doorashooyinka iyo barlamaanaadka iyo xaggaa in laga soo galo ayaa markaa lagu gaaraya qaar kale waxay yidhaahdeen waxaa lagu gaaraya min ariiqi sayf seefta markaa lagu gaaraya in waxa weeye seefta la isticmaalo ayay marka waa alxallu damawi xalka dhiigga loo nisbeeyey qolana dooratay oo waxay yidhaahdeen kursiga sidaasaa lagu gaaraya kursiga haddii la gaadho raayadii la taago oo dadkii waxa weeye islaamiyatu raaya lala yimaado dadkana waa la hagaajin karaa way qumanaan karaan soomaalidu kal baqata ilaa dee kal xishoota male yani qaar kalena halkaasay ka saareen qaar kalena halkaasay ka saareen weliba qaarkood waxay yidhaahdeen marka la yidhahdo oo dacawaadkii rusushu waxay ku baaqaysay tawxiidka shirkigana waa ka digaysay marka sidaa la yidhaahdo waxay odhanayaan waxa weeye rusushii dad gaala ah bay markaa la hadlaysay innaga dadku waa muslimiin diintii bay haystaan yani tawxiidkii waa jira waa dhuxul damba suwan weeye damba suun baa fuulay dambaska fufha laga yidhahdo ha laga afuufo markaa dhuxushiyo nool baa soo baxaysa dhuxushiyo nooli hadday soo baxdo dee waxa weeye wixii taabtaaba waa ku gubanaya qaar kale intaba waa jamciyeen oo waxay yidhaahdeen yani waxa weeye dhammaantoodba waa isku wada mid dhammaantood waxay isdhamaystirayaan dhibaata kuma sugna ninkii waxa weeye kaga bilaabaya xagga saqafka markaa kaga bilaabo oo ninkii xagga albaabada kaga bilaabaya ha kaga bilaabo oo ninkii xagga gidaarada kaga bilaabaya ninba waxa weeye haddii masaajid la isugu yimaado qolaba hadday meelun qabsato marka dambe waxa weeye isagoo dhamaystirmun baa la arkaya marka waxa weeye waxbay wada rabaane waddaday u marayaan un baa kala duwanoo waa isla maqsuud keliyo isku meel bay ku socdaan haddaad eegto dacwaaso dacwooyinkii rususha iyo nebiyadu ku baaqayeen waxaad arkaysaa maqsuud ulacdam ay ku socdeen inay tahay yani tawxiidka dadka inay ka hagaajiyaan shirkigana uga digaan taas yadaa inay ahayd asalkay ka midaysnaayeene ku wada baaqayeene ugu weynaanshaha badnaa waa kaa weyi isku dariiq keliya inay mareen dacwatu ahli sunniya dacawaadka aynu kala aynu tilmaanay isku wadda maaha bari iyo badax bay u kala kaceen dacawaadkaa kale haddii la eego dacwatu ahli sunna aan ahayn cidda qudwada u ahi waa mu'asisiintooda iyo ciddii aasaastay iyo waxa weeye markaa ragga markaa mufakiriinta ah kuwaasay markaa ku daydaan oo khudwa ka dhigtaan laakiin dacwatu ahli sunna waxay markaa qudwo ka dhigtaan rasuulka sala allahu alayhi wasalam rasuulkunbaa u imaama isagay dariiqiisa raacayaan isagay ku dayanayaan rasuulku ma odhan kursi raadi mana doonin kursi inuu markaa qabsado oo markuu kursi qabsado dabeedna dadka markaa diinta amar kaga dhigo waatuu sheekhulalbani raxmat ullahi calayhi marka uu yidhi hadduu xisbiga markaa xisbu taxriir la yidhahdaa xukunka uu qabsado oo dabeedna markaa uu qaraaraad soo saaro oo uu yidhahdo waxa weeye markaa raqamka ama maadada markaysagaa numb raqam markaa ko yani raqam laba dabeed marka uu yidhaahdo gabadh bilaa xijaaba lama arki karo yani waxa weye cala ariiqati waxa weeye marka harbiyiin saas oo kale markaa maadooyin lagu soo saaro oo la qaraar baa ku soo baxay ama go-aan baa ku soo baxay gabadh bilaa xijaaba inaan la arki karin cidda ugu horeyse khilaaftaa waxay noqon lahayd yani nisaau asxaabi taxriir xisbiga xukunka qabsaday waa xisbu taxriire ilahay ummadda kuma sallideen yani waxa weeye dumarkooda ugu horeyn lahaa cid khilaafa yani ruuxu haddii waxa weeye marka ay yani macaasida iyo xumaanta iyo fisqiga uu samaynayo oo isagu sidiisa marka u xun yahay oo u khariban yahay lakin wixiisa aanu diin ka dhiganaynin waxa ka daran mid khariban oo wixiisa diin ka dhigaaya yani arrinka noocaasina waxa wey arrin marka waxa khatar waayo ruuxa yani waxa weeye dadka ay kaga dayanayaan oo wixii u qaadanayaan diin inay tahay abatil xisbu taxriirna culamadu waxay yidhaahdeen yani waxa weeye caqaa'id xunxun buu markaa leeyahay waa ictizaal oo weji cusub ku yimi muctazilo oo weji cusub ku timi weyi haddii marka iyagu ay qabsadaan waxay markaa noqon lahayd ummaddii fasaadkooda iyo xumaantooda iyo caqiide xumadooda inay diin uga dhigaan dabadoo dadkuna marka waxa weye caamaduna iska dabagalaan iyagoo diin moodaaya marka fisqiga iyo macaasidana bidaca ka xun oo ka daran yani bidcadu waa ka xun tahay yani fisqiga iyo xumaanta waatuu shaikhu islam ibnu taymiya uu odhanaayo ahlu lbidaci sharun min ahli lmacaasi ashahwaaniya bisunati walijmac ahlulbidacu waa ka shar badan yihiin ahlu macaasiga macsida shahwada ah yani kuwa uehelka ah kuwa bidcada uehelkaabaa ka xun waxay kaga xun yihiin naska waa kaga xun yihiin sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiisiisa oo rasuulku muxuu tilmaamay khawaarijta in lala dagaalamuu tilmaamay haddana muxuu tilmaamay xukaamta fasiqada ee jawrka iyo dulmiga u saaxiibkaa inaan lala dagaalamin la ila an taraw lkufra ila an taraw kufran bawaxan cindakum min allahi fihi burhaan ayuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam marka ijmaacana waa kaga daran yihi marka ahlulbidaca ayaa daran waatuu imaam axmed ibnu xambal uu yihi imaamu ahli sunnati waljamaaca waatuu marka uu yihi yani marka fusaaqu ahli tawxiidi ama ahli sunnati fusaaqu ahli sunna ahlu sunnaha kuwooda fasaqada ah yani qubuuru fusaaqi ahli sunnati yani rawdatu min riyaad ljanna wa qubuuru zuhaadi ahli lbidcati xufratu min xufar niiraan imaam axmed ibnu xambal baa laga soo naqliyay imam ahli sunna waljamaca